الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الكرم كرمka baabkiisii weeye karamkii ayuu baabkiisii yahay kollay baabka imika karamkan juudkii iyo deeqdii oo qeyb karamka iyo sharafta kaba mida looma jeedo ama deeqdii ee waa bal marka la eego sharaftii iyo khisaashii fiicfiicnayd ee dadku ay ku kala mudnaanayeen ay kuba kala fadlilaanayeen taas buu baabkeedii yahay oo laftigan karam wuxuu noqonayaa un ismi anwaacdii khayrka ee adigu sharaf lagu mudanaya kulansanaya balta ayuu baabkeedii yahay xadaثna mحamed بن السلاm qال أخbarana cabdة عan cubayd الlahi عan سacيid بn abi سacيidi عan abi هurayrata qaala suئila rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم risaanka qaybo waynu soo aragnay malaa cubaydullaahi mooye inta kale dee dikrigoodu waa inoo soo horhoreeyey saciid ibn abi saciidkana kolle waa ninkan aan shalayna sheegayna almaqburi weeye bal nisbada isaga iyo aabihiiba way wada leeyihin markaa malaa degitaan xabaalaha iyo adigu iyo de inay la jaar ahaayeen iyo xun looguba nisbeeyey ama cubaydullaahi waa nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey ahaayoo la arko inuu kitaabka inoogu soo noqnoqdo waayo kutubtan axaadiista warisa aad buu uguba badanyao cubaydullaahi ibni cumar ibni xafs ibni caas ibni cumar ibn اlkhadaab baa la yidhaha waa nin caalimo weeyo imaam ahaaye bal isaguna marar kalu inoogu soo noqon doonaa in sha allahu tacaala wuxuu yidhi abu hurayra su-ila waa la weydiiyey rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam oo waxaa lagu yidhi ayunaasi dadka keebaa akramu u karaamo badan yaa u sharaf badan dadka oo xagga bal markaa iyagu kolley cidda su-aasha weydiinaysay karam iyo sharaf jaanib ka imanayay doonayeen inuu uga jawaabo u caddeeyo bal rasuulkii ilaahay bay weydiiyo dad yaa u sharaf badan yaa u karaamo badan taas bay yidhaaheen qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh akramuhum dadka ka u karaamo badan uqima dee sharaf badani ugu mudan dadka cinda allaahi ilaahay agtiisa adqaawmka ugu cabsi badan weeye oo ruuxa isagii ugu cabsi badan ruuxa iimaan iyo camal saalixa iyo waxa weeyaan ilaahay waafajiyey ee uu siiyey kaas baa ugu dadka ugu sharaf badan dee ilaah baa yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu ugu jawaabay bal dee sharafkii kaba imaniyey iimaan iyo camal saalixa iyo taqwo iyadoon wax kale iyo ictibaar kale la eegin waana sharafta mudan ruuxa adduun iyo aakhiraba ee uu haysanayee adduunk aakhirana u raacaysa bal uu maqaamyo sare ku gaadhayo kaas baa u sharaf badan buudho kaasi ugu jawaabay iyagana su-aashoodu taamay ahayn qaale waxay idhahan laysa ma ahaaninoo can haada wa can ilkarami markaa can hada alkaram wey sharaftan iyo karamkan ka iimaanki iyo camalkii saalixa iyo taqwada ka imanaya nasaluka kuwa ku weydiinaya ma nihin annagu kaa imaka ujeedada iyadu may ahayn iyo su-aashayadu qaala wuxuu yihi markaa rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa akramu nnaasi dadka u karaamo badani u sharaf weyne dee haddii aada jaanibka aydaan dee markaa su-aashiinu ahayn oo bal aan eegno nasab iyo jaanibka nasab eegno yuusufu yuusuf weeye nebiyullaahi ibnu nebiyillaahi ibni khaliilillaahi oo dee bal sharaf iyadoo hadda sharaftaa hore karamka iyo taqwada kaba imanayeyna way kulansadeen ama uu kulansaday dee marka la eego sharaf nasab markay noqoto waa ambiyo dhan oo isnasabkiisii isagu waa nebi aabihii waa nebi awowgii waa nebi awowgiisii kalena waaba khaliilkii ilaahay halkan mid baa maqan oo kolley dee axaadiista kalena way noogu sugan tahay oo isagu waa nebi ilaahay oo dee waaba yuusuf ibnu nebiyillaahi nebigaa ilaahay dhalayna waa yacquub ibnu nebiyillaahi waa si axaadiis nebi kaleo ayaa meeshii jiro waa isxaaq oo yacquub aabihia ibni khaliilillaahi nebigaa dambena waa khaliilkii ilaahay marka haddii la doonayo sharaf iyadu waxa weeyaan sharaf nasab sharaftii dee yuusuf baaba ugu sharaf badan jaanibkaasoo dee nubuwadaa isdaba gashay ayaan cid kale oo dee tisiisaa la mida oo iyaguna in isagoo nebiyo nebi dhalo isna nebi sii dhalo khaliil ilaahay dhalay lama helayo marka isagaa ugu sharaf badan sharafka haddii nasabaa doonaysaan mid ka imanayana kaasaa u sharaf badan qaale waxay yidhaaheen laysa can hada nasaluk dee sharaf waa sax laakiin isaga kuma weydiinayno kan ku weydiinayno ama karamkan ku weydiinaynaana kaas ma aha ayay yidhaaheen qaala markaa rasuulki ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh facan macaadin alcarabi tas'aluunii facan macaadin alcarabi carab asliyaasheedii waa usuushoodii ay u laabmayeen iyo qabaa-ishoodii iyo dee usuushooda ay isugu faanayeen una abtirsanayeen taas miyaa tas'aluunii i weydiinaysaan oo ma usuushii carbeed bay weydiinaysaan macaadin waa jamcu macdin meelahan waxyaalaha ilaahay dee dhulka uu kuba khalqayo buurahaas iyo jawaahirtaa kala duwan uu kuba khalqay baa macdin lagu magacaabaa oo dee taas haddaba macaadinna waa jamceedii lafdiguna kolley iqaamo iyo nagaadiyo sugnaasho lafdi ka soo jeeda weeyo dee cadana bilmakaani bimacnaa aqaama weeye waxaana waa meeshuu ku sugan yahay kama guurayo ilaah baa kuba khalqay xaggan markaa haddabayn xaggii dee ta loo jeedaana halkan waa usuushii carbeedoo dee waxa ay tahay macaadintaasi waxay kulansataa jawaahir kala duwan oo mid nafiis oo qiimo badan oo aada u sarraysa leh sida dahabkii iyo dee waxyaalaha kale macaadinta kale qiimaha leh mid iyadu qiimo sidaasa aan lahayn oo khasiisana way kulansataa dee mid kastana wixiisii ayo halkaas iyo kolba wixii ilaahay kuba khalqay un baaba waxa ama wax khasiisa haba noqdo waxaan qiimo sidaasa ahalayn ha noqdo wax nafiisa ee laga helaa haddaba in dee dadkiina marka la eego usuushoodii waa sida macaadintaasoo ay u kala tagsantay u kala tagsan yihiinba usuushoodii ay u laabmayeen iyagu isugu faanayeen ay u nisbad sheeganayeen haddaba su-aashay doonayeenna taas bay haydoon macaadintii carbeed iyo usuushoodii ay de iyagu u nasab sheeganayeen ay isugu faanayeen miyaa taas baa i weydiinaysaan qaalo waxaa hi nacam haa say u kala mudan yihiin dee waqtigaa horena kollay waxyaalo kaley isku kala fadili jireen oo ay isuguna faani jireen be qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fakhiyaarukum kuwii doorkiina iyo kuwa idinku mudan ahaa fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada ayaa khiyaarukum fi lislaami dee khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum iyadoo damiirka damiir qeyba laga dhiganaya xadiidka ama xadiidka way nooguba timi kuwii idinka idinku mudnaa ee khiyaartiina ahaa waqtigii jaahiliyadii ayaa khiyaarukum fi lislaami islaamnimadkana dhexdiisa markay dee soo islaameen kuwa idinka idinku mudan ah idaa faquhuu hadday diintii bartaan oo dee barashadiina camalkeediiyo ku dhaqankeediiyo taas baa kaba imanaya bal haddaba kuwii dee khiyaartiina dee kuwa khiyaartoodii waa dadkii muru'aadka fiificaan laguba yaqaanay ama ha noqoto dee dadku dee iskumay mid ahayne dad lagu yaqaanay deeq badan dad lagu yaqaanay taxamul kharaamaad iyo iyagoo dhici karta dee waa dadka qaarkood inay dad iyagu dhexdooda ay wax kala galeen ama dhiig isu sheeganayo wixii la isu sheeganayo o dhan bay dusha u ridan jireen iyagaa taxamuli jiray si ay fitnada uba qaboojiyaan de marka la eego xaggii deeqdii iyo dulqaadkii iyo insaafkii dadka iyo jaarnimo wanaaggii iyo waxyaalaha muru'ada laguba tiriyo oo dhanba dadkii jaanibka ugu mudnaa ee jaahiliyada khisaasha fiicfiican lahaa haddii ay islaamaan diintii ay bartaan oo khisaashoodii fiicfiicnaday jaahiliye lahaayeen iyo muru'ada fiican ay lahaayeen ay u raacdo diinta barashadeedii iyo fahamkeedii iyo ku camalfalkeedii sharaftii hore ee ay lahaan jireen waxaa ugu biiraysa sharaftan kale diinta kaba timi camalka kaba imanayo cilmiga kaba imanayo iyagaa markaas waxa weeyaan dadkuwa ugu sharaf badan noqonaya oo sharaftii horea sharaf kale ay uguba biirtay in markan dee nasabkii iyo usuusha fiican iyo akhlaaqdaasi aanay diin lahayn dee wax saasa qiimo lahayn laakiin markay diin yeelato sharaf bay noqon iyo magac iyo wanaag bay noqon haddaba dadkaa wanaag hore lagu yaqaane islaamka wanaagiisii iyo karamka in kale islaamnimo uu uguba beerayo aqoon diineed kuwaasaa dadka kuwa uguba mudan ah taas buu rasuulku yidhaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa faquhu kolley inta badan waxay ku damdiyaan qaafta oo la damiyo faquha waa ruuxu marka waxaan fiqigan iyo fahamkan isajiye iyo dabiica uu noqdo haddii faqihu la yidhaahna ay fahmaan oy gartaan bay noqon oo iyaduna laguma dabdiyo kolley waana xadiid bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen oo ay kusoo saareen labadooda saxiix baabulixsaani ila albari waalfaajiri samafalkii loo samafalayo ruuxii muxsinka ahaa iyo ruuxii faajirkaaba dee markay naxariis noqoto taas aynu sooba marnay axaadiiseedii iyo abwaabteedii ixsaankii dadka loo ixsaan falaya ay noqoto bal ixsaankii xataa xuquuqdii jaarkaynu kaba soo baxnay waa taan aragnay in dee jaarnimadan xaqeeda kii muslimka iyo kii gaalka ahaa kii caabidka ahaa iyo kii faasiqa ahaa kii qariibkaa iyo kii baciidkaaba ay wada mudanayaan haddaba bal ixsaankii iyo samafalkii loo samafalayay dadka si guud loogu samafalayay kii isagu marka horeba muxsinka ahaa ee mudiica ahaa iyo kii faajirka ahaaba taas bal wixii kuba yimi ayaa uu baabkiisii yahay kolleyna aayad qur-aana iyo tafsiirkeed ayaa inoo iman doonaa wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana alxumaydiyu qaala xadaثana sufyaanu qaala xadaثana salim bna abi xafsata can mundirin اthawriyi can muxamed bni caliyi bni اlxanafiyati hal jazaء اlإxsaan ila اlإxsaan bal xumaydii horeynu usoo sheegno kolley inaan iska xifdinaa waabay iska fiicantao waataan lahayd cabdاللahi بن الزubayr baa la ydhah waa min kibaari aصxaabi الshaaficiyi imaamkii سufyaan iبn cuyeynana dadkii xertiisa iyo asxaabtiisa ahaa ee axaadiistiisa dabdiya ee sugay waaba ninkii uguba mudnaayo sanado badan oo labaatan ku dhow laba joogay waana nin muصaنif ah horeynu usoo maray cabdالlaahi iبn زubayr alasadi baa la ydhah kolley alxumaydi aada buu la nisbadiisan uguba shuroobay kolleyna waa nisbo xagga ama waxa magaca reerkiisa ama kuba sugan nasabkiisa kuba sugan waa nin qurayshahe sufyaanka uu ka wariyena waxaan waa sufyaan ibnu cuyeyne un labada sufyaan ee kitaabka kusoo noqnoqonaya waa thawri iyo ibnu cuyeyne haddii xumaydi uu sufyaan idlaaqayo waa ibnu cuyeyne thawri maha asal ahaan salim ibn abi xafsa hore umaynaan soo arag san filayo kunyadiisa abu yunus baa la yidhaah waa nin reer kuufa ah waa nin marka la eego xagga xadiidka bal waa saduq buu kaba cabira xaafid ibnu xajare laakiin waa dadkii bal kolley tashayuca ku xeel dheeraa weeye ama xaggan in badan oo ruwaadda ka mid ee weliba kuufa iyo keyrkoodba tashayuc waa loo nisbeeyaaye laakiin dabadhkood baa dee aada ugu sii xeel dheeraayo oo kusii xadgudubsanaayo kolley dadka xaggaa tashayuca dee hulaada ahaa ama haalib fi tashayuc buu kaba cabiraay taas buu yahay waa atbaacu taame waa taabici taas bu bukhaarina kitaabkeenan buu kusoo saaray kitaabkiisa kale saxiixa kuma sugna kutubta kale ee usuushan lixda ana kitaabka tirmidi buu riwaayo ku leeyahay ama uu kagaba sugan yahay ee cid kale oo kutubtaa kale uu wax kaga sugan yahay maba jirto mundir thawri mar kale ayaan sheegi doonaa insha allahu tacaala waa nin hiqa ahune can moxamed ibni caliyin bal imaka moxamed ibni cali baa tafsiirkan uu inoo soo wado uu ka soo naqlaya waa moxamed ibnu cali bnu abi aalib weeye oo waa ina cali bnu abi aalib weeye laakiin dee isagu ma faatima may dhalin waa tan hooyadiiba reerka loo nisbeeye uu ka cabiray ibni اlxanafiyati waa haweeneydii reer bani xaniifa inankeedii oo wuxuu ku shuroobay moxamed ibn اlxanafiya oo bal taasuu kaga mashhuursan yahay moxamed ibnu cali oo dee aan awowgii la raacin waxaa la dhici karta in ishtibaah yimaadoon lababa garan ee waxaa aada loogu yaqaanaa moxamed ibn اlxanafiyati bal taasoo xanafiyaduna waa hooyadii oo reerkii reer bani xaniifa waa reer ballaarhnaayo carbeed oo reebayaco ka mid ahaa waa musaylimat اlkadaab iyo reerkoodii ayay haweenadani kaba mid ahayd bal sabyigii bay ka mid ahayd markii lala dagaalamayey sanadii koo iyo tobnaadii hijrada musaylimatulkadaab ee wax la dagaalamo dad aada u badan oo quraadii saxaabadii ay kuba dhintaan oo quraadii qur-aankiiyo uba badanba ay bal intaas sabigii ay laga qaalib noqday sabigii bay kaba mid ahayd haweenadan markaasoo reerkadaa loo nisbeeyey iyadaa moxamed dhashay waa taabici markaas waa nin caaliman laakiin oo imaamaha isagaa moxamed ibn اlxanafiya wuxuu yihi aayaddan buu aqriyey hal jazaau اlإxsaani ila اlإxsaanu miyuu yahay ixsaanka iyo samafalka iyo wanaagga la sameeya abaalkiisu ila alixsaanu ixsaan mooyaane macnaha istifaamtu waa linafyi ma aha weeye oo jazaha ixsaan haddii cidi samayso samafal ay la yimaadaan cid ay u samafalaan ciddaa ixsaanka la imanaysa waxaa abaalkooda uun uu noqonayaa iyagana ixsaan loo samafalo naxariistaa rabbi u naxariisanayo uu thawaab iyo abaal weyn kaba siinayo ayuu yahay oo ixsaanka lala yimaado waxaa jazihiisu noqonayaa ixsaan waana dee ixsaanka hore camalkii saalixaa ee dadku ay la imanayeen iyo wanaagay la imanayeen weeye ixsaanka labaadna waa thawaabkii iyo ajrigii ilaahay subxaanahu watacaala kaga abaal marinayay wixii ay laba yimaadeen marka qaala wuxuu yihi isagoo tan aayaddan buu dee fasiraye hiya aayadani musajalatun ama musjalatun ba mid lasii la ilaaqay weeye waa ixsaankan ama ixsaankan dee aayadda inooguma sugani lilbari kii muxsinka ahaa iyo walfaajiri kii faajirka ahaa oo macnaha ixsaankan dee dadkii ay laba imanayaan ee abaalkiisuna ixsaanka ilaahay subxaana watacaala ku abaal marinayaa ixsaankaasi cid gaara ixsaankiisii maaha saa dadkaa dee bararada ah ama mudiiciinta ah taasoo loo samafalo kuma koobno oo kii kale ee aan faajirka ahaa loo samafaline ixsaankani waa mudlaq marka ciddii loo samafalay ama bari ha noqoto ama faajir haba noqotee kol haddii ruuxu ixsaankaa laba yimaado dee jazihiisu wuxuu noqonaya ixsaan ixsaankiina dee xataa kii bariga dee faajirka waa taa aynu soo marnay balin xaggii jaarka iyo waxyaala taas aan kuba soo marnay taasi inoogu soo noqnoqotay inooguma dambeeyey yahuudigii jaarkaasi cabdillaahi bnu camrin uu aad bal maalan lahaa isaga ku bilaababo ugu horreysiiya ixsaankii taas buu noqon dacwadii khayrka loo bandhigaye loogu yeedhayay iyo hidaayadaasi ixsaan weyn bay noqonaysaa haddaba adigu ruuxu ixsaankii imika la sheegayay cid gaara ixsaankood kuma koobna ee waa waxaa mudlaqa sii daysan ee aan qeyd lahayn oo cid kasta oo loo samafalaba waxaa ka dhalanaya ixsaanka ixsaankan kale ee muqaabilkiisa ee jazihiisa kaba dhalanaya taasba wey qaala abu cabdillaahi abu cabdillaahi waa sheekii kitaabkan lahaa waa musanifkii waa kunyadiisii waxbuu fasirayaa qaala abu cubaydin laakiin sheekh kaluu ka soo naqliyey abu cubayd baa yidhi abu cubaydna waa imaam kolley funuun kala duwan kulansaday oo ay kaba mid ahayd funuuntiisana cilmigan gariibka iyo luqada uu kaba mid ahaa kitaab gariibka xadiidka waa leeyahy bal waa raggii hore bilaabayba fadnigaas waa raggii bilaabay dee kutub kala duwanna waa leeyahy weliba qayba ay maanta alxamdulilah ina soo gaadheen waa adigu nin imaam ahaayoo qarnigii labaad raggiisiina ahaa qarnigii saddexaadna wax ka soo gaadhay oo xagga luqada iyo qariibka iyo dee culum kaleba aada uga horeeyey magaciisa qaasim ibnu sallam baa la idhaah qaasim ibnu sallam baa la idhaah kolley kitaabkiisii fadaa'il alqur'aan iyo kitaabkiisa dee bal maalan kolley amwaashiyo waxa uu kagaba hadlaa dee waxyaalahaas iyo dee kutubta qaar baa ina soo gaadhay kitaabkiisii qariibka xadiidka iyo isaguna waa ina soo gaadhay waa imaam la yidhaahaa qaasim ibnu salaam kiibuu kasoo naqlinaya bukhaari lafdigan luqada ah tafsiirkiisii buu kaba soo naqlinaya nin kalaa jira ama imaam kale oo dee xaggan adabkiiyo luqa luqada la wadaagsaday jawaanib kalena oo xaggan luqada carbeed ee kolley imaam kuba ahaa walow jawaanibtan kale dee sharciyaadka ama sharciga uu aada ugaga horeeyay imaamkan aan hayna oo abu cubaydata labadaba kutubta yimaadaan bal saxiixa bukhaari in badan buu alfaadahan uu sharxayo kolkol abu cubaydaha kale kasoo naqliya markaa midna waa abu cubaydin midna waa abu cubaydata kutubta labadaba dikrigooda uu kusoo noqnoqdo kolkol bay qalada dhacaanko dee marka leega akhdaada madbacigo mid meeshiisii laba dhiga dadka qaar baa kolkol markay tarjamaynayaan ka kale labadii tarjamaadle labsi ugaba yimaadaye waana isla waqti ninka kale xagga da-da ka yar weynaayo waayo cimrigiisa aada u dheeraado intii ninkan noolaa in ka badan buu noolaa waa dee dabaqa isku dabaqaan leenahay xagga marka hore dhalashada ha ugaba horeeyo oo ninkan waxaan idhi abu cubaydin qasim ibnu salaam abu cubaydatana macmar ibn lmusana la idhaaha macmar ibn lmusana marka abu cubaydata labaduba qariibka xadiidkana way leeyihiin macmar ibn lmusana abu cubaydata ka ta'da leh ka abu cubaydinunana waa ninkan aan hayno qasim ibnu salaam muxuu yihi marka abu cubayd musajalatun macnaheedu waa mursalatun waa la sii daayey oo waxa weeyaan de musajala macnuhu de haddii musjala la yidhaahna oo aan la takfiifiyana waa isla macno une waa shay la sii daayo ujeedadu lama idla lama qaydin oo lama odhan ciddii ciddaa u ixsaan fasha e waa kan haddii dee ruux aada baariya u bariya aada u samafashiya ruuxa faajirka aba ixsaankii ruuxu kole day niyadiisu riye iyo sumco iyo waxa aanay lahayn ajrigii iyo hawaabkii waa leeyo waa mid la sii daaya la idlaaqay lafdiga markaa saasuu ujeedaa ibnulxanafiya manaa markay noqoto ixsaankii waa lilbari walfaajiri mid kastaba ixsaankii waa waxaa wada gaadhaya cid kuma koobna baabu fadli man yacuulu yatiiman abwaabis daba socotaa inoo bilaabmaysa imaka halkan agoonkii iyo wixii kuba tacalluqsanaa iyo kafaaladiisa iyo bal taas wixii fadliga ay leedahay ba haddaba baabu fadli man shaksi fadligii baabkii weeye yacuulu nafaqaynaya yatiiman yacuulu bimacnaa waa dee tarbiyadii nafaqadiisii hadday tahay imaka wixii dee cuntadii iyo waxaa ugaba baahnaa hogiisii adow waa dee infaaqi iyo dee kaa ruuxii nafaqayntii la nafaqaynayey la korinayey la barbaarinayey la kafaalo qaadanayey bal fadliga uu leeyahay xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii malik can sawr bni zayd can abilgays can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ismaaciil ibn abi ways waatayn soo maray malikna waa inaana thawr ibni zayd imakaa inoogu horeysa dee thawrna magacu waa magacii xayawaankan magaciisii un weeyo dee waa kaa way la bixi jireenba taas weeye waxaa nin reer madiine ah weeye oo kolley reer du-il ama addu-aliyi iyo adiriyi labadaba waa u yimaadaaye laakiin waa nin bal horta lagu kalsoon yahay imaam malik waxoogaa yar buu ka wen yahay oo walow xagga kale atbaacu taabicnimada kula siman yahay imaam malik laakiin uu ka weynaayo saxaabada qaar uu soo gaadhay way jireene laakiin mu arag cid saxaabada ka mid oo ficlan waa atbaacu taabiciintune laakiin dad taabiciinteedu yaryarayd ayay isla waqti ahaayeen uu la mucaasarooday waa nin hiqaa baan leenahay waana nin kutubta lixda aba ku sugan kolley nin kaleoo thawr ibnu yaziid la yidhaaho aada dabaqada ugu dhow dhow baa jiro laakiin muslim mooye inta kale isna ku wada sugan waxay isdheer yihiin uun halka zayd baa yaziid ah magacii way wadaagsadeen muslimna kitaabkiisa kuma jira inta kale uu ku wada jiraa labadoodu ishtibaah waa iman kara ninkani waa ninka min rijaali sita addiili abulqaysna bal waa la arkaa inuu inoo soo noqdee waa nin magaciisa saalim la yidhaaho oo nin ibnu mudiic ama cabdillahi ibnu mudiic mawaalidiisii kamida weeyo iqa oo taabiciinteeda xa kamida magaciisa saalim baa la yidhaha baan le can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayhi wasalama asaaci calى اlarmalati rasuulki ilaahay wuxuu yihi ninkii u saciyayey u shaqaynayey ee de markaa iyagii wuxu tarayey u ixsaan falayey kafaalo qaadanayay calى اlarmalati waa haweeneydii aan nin lahayn haweeneydaa dee iyadii wax kale ma haysato zawj iyada markaa kafaalo qaata shu-uunteediina ma haysato taa weeye armala waxa weeyaan waa haweeneyda aan nin lahaynuun markaa shardi maaha in dee ay carmar tahay oo inta hore loo guursaday ama laga dhintay ama la furay oo isaase haddii xataa aanay guur horeba u sabqinna armalo kol haddii dee waktigaa ay joogto armalo waa la odhanaya waa haweeneyda aan nin lahayn aan de wax awood oo kale leediyo wax kaloo ay ku maarantaana jirin ruuxa caynkaase u sacyaya sacyiga halkana waxa ay tahay macnuu mu'nadoodii iyo dee wixii ay u baahnay waxbuu u shaqaynaya waxbuu u taraya iyagii buu dee kafaalo qaadanayaa iyo walmasaakiini kuwa baahan kalmujaahidiina fii sabiili llahi waxay kuwaasi uu la mid yahay dadka iyagu fii sabiili llahi jihaadaya macnaa ixsaankan iyo samafalkan iyo dadkan baahidoodii la daboolay ayaa waxaa camal khayr oo weyn weeyo ruuxaasi wuxuu la mid yahay ruuxaa jihaadaya fii sabiili lahi kolley xadiidku isagoo labada saxiix bay nooguba sugan halkan kalmujaahidiina kalmujaahidi oo la ifraadiye un baaba kuba sugnayd meel aw wakaladii kolley saxiixata dhacdayna ama kutubtaa kale aan ujeedaa shaki ayaa yaalay aw kaladii oo kale ama kalqayme waxaa kaluu la mid yahay kaladii kii oo kale yasuumu soomayay annahaara maalinta wayaquumu salaad u kacaya alleyla habeenka macnuhu waxa weeyaan dadka caynkaasee baahan ixsaankooda iyo waxa weeyaan nafaqayntooda iyo kafaalaqaadkoodu ajriga iyo sawaabka laga helayaa wuxuu laba mid yahay sawaabkii jihaadka laga helayay ama sawaabkii laga helayay maalintii oo dhan ood soonto oo dee waa soomka badan eed aada badsato iyo habeenka qiyaamkiisa ajrigii iyo sawaabkii lagaba helayay ayaa dadka waxtarkooda marka arrintu ikhlaas iyo ilaahay daraaddi ay tahay infaaqoodi iyo icaaladoodi iyo waxaa taasaa laga helaya waana ajri aada iyo aada u badan taasba weye oo dee masaakiintii imaka halkan walow laftiiyo tiim imakaanu inooguba sugnayn agoomiina aynoo dambeeyaan kan miskiinkii dee agoonna waa noqon karaa ilmo yar oo agoon aho aan waxba haysan iyo tiimna waa yahay miskiinna waayo masaakiintii ba ay soo gelayaan aytaamtii aan waxba haysan ay soo gelayaan oo xadisi halkan baa dee yar baabka munaasabadiisii ay xadiidka noqonaysaa baabu fadli man yacuulu yatiima lah way ruuxa nafaqaynaya yatiim isaga u sugnaaday taas oo yatiim uu leeyahay nafaqaynaya taas buu baabkeedii yahay fadliga uu leeyahay kolley yatiima lahudan walow dee xadiid ba ay kuba timi xadiidkan imikaas hore inooguma iman doon inooguma sugna lafdigaasi haddii uu imika kaba soo qaadoo waalidkii intuu dhintay hooyadii ay joogto ilmaheedii ay korinayso agoonka ahayd waa agoonkeedii fadligiina way leedahay oo kale adeerkii ama walaalkii ama awowgii ayaaba haya nafaqaynaya waa agoonkiisii oo dee yatiiman lahu taas bay noqon dee ruuxa kale ka ajnabiga ee agoonka hadduu kafaalo qaatana waa yatiim kayrkii leeye lafdigan lahdu macnuu waa markaa ama dee saas oo kale hooyadii adeerkii walaalkii aab awowgii dadka caynkaasi ay hayaan ay iyagu korinayaan ay nafaqaynayaan taas baa dee fadligana way leeyihin waana agoonkoodii axaadiida qaar baaba yatiiman lahu aw ligayrihi yatiim isaga usugnaaday ama kayrkii leeyahayoo macnuhu adigu taas baa lahudan iyo sida agoonkiisa uu yahay taasay noqonaysaa xadaثna abulymani qaala akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala xadaثanii cabdالlahi bn abi bakri ana curwaةa bna الzubayri akhbarahu ana caaishaةa zawja الnabiyi salى اllahu عalayh waslama qaalat bal sanadka waxaan filayaa waan soo wada maray allahuma cabdاllahi bn abi bakrin aabihii baan soo marin oon soo haynay maalmo dhexe abubakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin oo nidhi madiinada qaadibu ka ahaa inankiisana markaa waan si yar tilmaamay e laakiin waa cabdullahi bni abi bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin kolkol cabdullahi bni abi bakr ibni xasminna waa la yidhaha waa qoys ansaareed weeye waa nin aabihii la dabaqoo taabiciintii ugu yaryarayd ah gees kalena nin hiqa ah madiine sida aabihiiba qaadiga uga noqdayna isna qaadi kaba noqday bal waa nin caalimo weeyaan cabdullahi bni abi bakrin waxay tihi caaisha ana caaishata zawja nabiyi sala allahu calayh wasalama qaalat jaa-at waxaa timi oo aniga ii timi imra'atun haweeney baa timi macahaa maceeda ibnataani laba habloodoo lahaa iyada u sugnaaday ay tahay oo waxa weyn haweene waa miskiinad dee waxaaba dhici karta imika halkan inay agoom ahaayeen ooguma sugnay agoomba inay ahaayeenoo waa suurtagal bal haddaba waxay ii timi laba hablood bay wadatay haweeneydaas fasa'alatnii waxbay i weydiisatay oo falam tajid may helin cindii aniga agtayda ilaa tamratan xabad timira mooye wax kale kamay helin waaxidatan keli ah waa gurigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa xabad timira un mooye wax kaloo gurigaa yaalay muu jirin faacdayta iyaduna waa tii aynu soo maray laa taxqira najaarata nijaaratiha waxaani walow wax saas aanay tarayn saddex ruuxna ay tahay haddana dee waa wixii kalba lahaye ruux hadduu ku deeqo wixii badnaana u kuma deeqi faacdaytuha waan siiyey waa haba yaraatee dadka agtooda ilaahay agtiisa way kordhaysaa ilaahay baa kori dee kar markaa iyadii ziyaadinaya ziyaadinaya ilaa ay buro kala noqoto sida xadiis inooguba yimi xabad timiro ruuxa oo ka sabdayaba sadaqaysta dee waana ka rasuulka ilah yihi itaqu naara walow bishiqi tamra waan siiyo faqasamataha waxay u qeybisay xabadii bayna bnatayha labadeedii hablood bay u kala jeexday uma qaamat wax kale may hayne de hadday intaa wax ka badan hayse caasho way siin lahayd caaishe way kacdayoo fakharajat way baxday fadakala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa soo galay faxadatuhu caaishaa tidhi waan u warramay bal haweeneydii baan uga warramay faqaala wuxuu yihi man yelii ruuxa tawaliya min hadihi اlbanaati waa hablahan shay-an shay dee amarka waa shay-an min amri hadihi اlbanaat weeye shay-an min hadihi اlbanaati waa wax hablahan shu-uuntooda kaba mida macnaa wuxuu u noqday amarkoodiibuu uba qumay waa nafaqaynayaa masruufayaa rabaynayaa bal waa kaa korinaya taasoo kale laftii dee nusqooyin kutubta qaarkood dhacay man ibtuliya ayaaba ahayd lagu imtixaano taas fa axsana u samafala ilayhina iyaga u samafala kuna lahu waxay u noqonayaan sitran astur bay uga noqonayaan min annaari naar xijaab iyo naar bay ugana noqonayaan kolley xagga hablaha iyo wixii ku tacalluqsanaa waa inoo horeeyey xadiidkuna waa xadiid saxiixa oo dee bal taase laakiin bal waxaa jirtay baabkii baab alwaalidaat raxiimaatun baabkaas xadiid anas ibnu malik ayaynu soo maray oo uu yihi haweeney baa caaisho u timi oo caaishaa saddex xabadood oo timira siisayoo laba caruuray wadatay bay midba xabad siisay midna iyadaa dooneysay inay cunto oo markii dee ay doontay inay cunto intay labadoodii xabadood midba dee markiiba waa xabad xabadi ay kala liqeen ayay xaggii hooyadood eegeen oo tiibay u kala dilaacisay xabadii saddexaadna markaasaa rasuulkii ilaahay markuu yimi ay uba sheegtay ayuu iyadoo la yaaban sha'nigeeda iyo iihaarkeedii waa lafdigaynu soo maray maxaa arrinkaa wamaa yucjibuki min dalik laqad raximaha allahu biraxmatiha sabiyataha waa raqamkii sagaal iyo sideetan xadiidkaas bal xadiidkana waan haynaa kolleyna maalintaas baan yihi waxbaa dambeeyo aynu la jamcin dooneen aimada qaarkood dee laba xadiis bay ka dhigeen iyo laba waaqicoo kala duwan haddii taa la yidhaha waxba dee uma baahnin inaan jamcino kana maalin buu dhacay kana maalin kaleu dhacay waa laba xadiis oo kala duwan mar saddex xabadood bay heshay kolley meeshii waa haweeney baahan laba caruurana wadatay kol saddex bay u heshay kolna xabad bay u heshay iyadoo markaa taa la idhaha intaa wax dhaafsan dee uma baahnin haddii bal maalan xadiidku waa xadiid caayishe waaqaco keliya iyo lagaba dhigo waa siay xaafid iyo kuba jamciyaan ta lagu xambaaraya un markii hore dee waxa ay tahay tamradani saddexdii unba weeyaane laakiin may helin wax iyada ay ku khaas yeeshoon xabad ahayd oo wixii dee iyada u gaar noqonayay laguba khaas yeelayay baa xabaddaa keliya timirtaa labadii kale dee labadii ciyaalaa la kala siiyey oo kala cunay tii iyaduna markaas baa dee sa xadiidka horeba aynu kuba soo maray markay cuneenaya xaggeedii soo eegeen bay u kala dilaacisayoo waa hayra tamratin waaxidatin khasataa biha ama se waxaaba jamcin kale oo wej kale ay sheegaan waa markaan laba xadiis aynaan ka kala dhigin xadiis keliya waaqaco keliya kaba kala dhigno markii hore xabadaasun bay heshay wax kale may helin way siisay dabadeed baa deeta haddana laba kale ay dee meelun kaba heshay oo labadiina way siisay bal taasna waa wejiye bal haddii aan idhaahno waa laba ceshay kala ahaayeen dee baahiduna way joogtaa dadka wax soo moodayaana way badnaayeen iyada uma baahnin aan janjamcino waxay noqonaysaa un tanna maalin bay hedo xabadaa keliya gurigeeda kaba heshay tanna laakiin dee waxaa ka dhexeeya un waa mid kastaba haweeney miskiinada oo dee laba ilmood ay dhashay wadatay ayuun baabay ahayde bal waa xadiidkaa horeynu soo marnay kanna waa kan imaka maanta kaa hore imaka kan wuxuu inooguba sugan yahay khaasatan lafdigani waa lafdigii saxiixayn inooguba sugnaa weye bal maalan kan imakaan hayne baabu fadli man yacuulu yatiima min abaweyhi bal wuxuu u baabaysan yahay fadli man shaksi fadligii yacuul macnaa waa icaaladu waa quudkan iyo kiswadan iyo nafaqayntan taas oo kale oo lafdigan ciyaar iyo caaila iyo kolley waa isla maad meel bay ka wada soo jeedaan manaa isagu korinaya barbaarinaya kafaalo qaadanaya masaalixdiisii uqumaya yatiiman min abaweyhi nusqooyinka qaarkood mintan baa dhacday nusqooyinka qaarkoodna halka minta bedelkeeda beyna abawey waa labadiisii aabbo dhexdood oo beyne ayaa waxa weeye dhexdooda adu ama halkan minta bedelkeeda beyne ayaa dhacday kolle xadiidka ta inoo soo socotaana waa dee adugu kafaaladii yatiimka guud ahaane laakiin bal waxaan leenahay in dee lafdigan nusqooyinku iskuma waafaqsana barhkood min abaweyhi baa dhacay barhna min de waxa weeyaan beyna abaweyhi baa dhacay xadiidka inoo soo socdana bal matalan ama xadiid dee imaam maalik oo kaloo laba mid ah oo dee baabkan kuba yimina waa ka aan iyadu waxa weeyaan aan markii hore sheegnay bayaan soo maray oo dee ruuxa agoon nafaqeynaya lahu aw ligayri oo kii isaga usugnaaday waa ka aan soo fasirinay ka kayrkii uba sugnaadayne bal waxaan leenahay lafdigan beyna abaweyhi haddii lafdiga beyna laguma daayo agoon buu soo qaaday oo gurigoodii keenay oo uu kafaalo qaadanaya oo nafaqaynayaayoo dee waa kaasoo isagoo dee matalan usradoodiiyo waxyaalaha kuba soo daray waa lafdi keenayabe macnuu laakiin agoonku waxa weeyaan un waa sagiir markaa dee ka yaree ibnu aadamka kaba mideen dee waalidkii dhinteen welina qaangaadhin kaas baaba laba yidhaa ruuxii xataa dee kolkol waxay kusoo daraanba haddii hooyadii dhimato aabihii joogo oo kale walow aanay markay noqoto bida ibnu aadamka kaa lafdiga yatiim aan laguba idlaaqin inaguba kuma idlaaqin oo kan rajiya waxyaala aan idhaahno carabiguna kolley macno kale lafdi kale kuba idlaaqaanbe isagana tarbiyadiisi iyo waxyaalahaasi way soo gelayaan way kuba soo daraanba in kii isagu dee qariibkiisa uu ahaaye kolley uu xilkiisaba qaadayey ajrigii kafaaladii iyo ay markaa agoon korintii iyo dhaqaaleyntiisii waa yeelanayaaye bal waxayn leenahay waxa inoo imanaya waa guud ahaan agoon korinteed inagoon cibaaradan yar ziyaadada aan eegin xadaثna cabd للahi بn mحamedi qal xadaثna سufyaan بn cuyaynaةa can صfwana qaala xadaثatnii unaysaة can umi saciidi binti murata alfihriyi can abiha can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama qaala anahu qaal kolley matni ahaan xadiidku waa xadiid inoo saxiixa oo dee aimadii dee aadu markaa la eego xagga xufaad iyo dubaad ay noo soo wariyeen oo dee kuba yimi oo saxiixaynio keyrkii bay nooguba suganeen laakiin sanad ahaan iyo bal taas ba imaka sanadkan inta safwan safwan ibnu surayn baa la yidhaha ma tarjamaynayo waa nin imaamo aada u qiimo badnaay oo saalix caabid ah oo yidhaaheen haddii la yidhaha beritaabad dhimanaysaa malakulmood baa kadinka ku jooga wuxuu korin kari laha muu jirin kolley tarjamo aada u fiican oo xagga cibaadadiisii iyo taqwadiisii iyo jaanibkaas ah waxay kuma sugan tahay kutubta taraajimta sidaas yariyo keyrkii ee siroclam nubala iyo keyrkii ee safwan ibnu surayme bal xadiidka wuxuu ka warinayaa haweeney unayso lagu magacaabo unaysadaasna haweeney kale oo umu saciid binti muro la yidhaaha ay ka warinaysaa waa laba dumara labadoodana dee bal waxa ay tahay intan wax dhaafsan iyo xadiidkan riwaayadiisa wax dhaafsan aynu ka haynaa maba jirto ta hore xaafid ibnu xajar ee safwaan kaba warinaya idna umu saciid kaba warisay wuxuu kaba cabiray laa tucrafu min asaadisa lama garanayo oo waxaanay kaba midtay dadka sukaaru taabicin la mucaasarooday ta labaad umu saciid wuxuu ka cabiray inay tahay taabiciyad dhexe ee maqbuula ka cabiray iyada nafteeda waxaan leenahay lama garanayo siduu dahabiba kaba cabiray miisaanka oo laa tucraf ayuu isaguba imaka halkan iyadana kaba cabiray waxaana iska jirta xagga dumarka rag iyo raggo dee dumarku yaanay ruwaadii kuba badnayne waa kuwanoo way jiraan mid aada u dee itqaan badan iyo iqa iyo mid aan iqa ahaynba jaanibkaa way leeyihiin laakiin ragga waxay kaga duwan yihiin dumarka kuma jirta asal ahaan ruux dumara lama hayo oo la leeyahay beenaalay ahayd oo axaadiis beenay warinaysay oo aan asal ahayn taas mid xataa been lagu tumay ma jirto dacfigoodu inta badan jahaalu ka yimaada garasho la-aan iyadoon la aqoon baa dacfigoodu kaba yimaadaaye se dahabi yidhaaho kuma jirto mid dee kadib loo nisbeeyey iyo mid xataa kadib laguma tuhmay iyada taas dacfigooda waa jaanibkan uu kaba yimaada waa jaanibkan inta badan waa jahaalo kole riwaayadan mooye wax kaloo laga hayaana ma jirto ama haweeneydan umu saciid aabaheed bay kaba warinaysaa aabaheed murat ibnu camr ibni xabiib ibni waaila ayaaba la yidhaahaa alfihri waa nin reer fihira waa qraysh markaa waa jilb quraysheed waa saxaabi isagu xadiidkiisu waa yaryahay bukhaari baa kitaabkiisana aladab almufrad uu kaga sugan yahay usuusha kale k kuma sugne laakiin waa saxaabi murat bnu camrin laba yidhaahaan leenahay murat bnu camr bni xabiib laba yidhaah aabaheed wuxuu dhahay lakiin xadiidka asalkiisu de waa xadiidka xufaadii iyo dubaadii ay noo wariyeen oo dariiqaa safwaan imaam malik iyobaaba kaba wariye safwaan isagoo bal matalan saxiixayn nooguba sugan wuxuu yo dee dariiqan dumarkan ahayn wuxuu yihi can nabiyi salى اlahu alيه wasalam qaala ana aniga iyo wakaafilulyatiima agoonka ka kafaalo qaatay agoonka ruuxa isagu nafaqaynaye matalan kafaalo qaatee rabaynaye adigu bal taas oo masruufaya fi ljanati jannada dhexdeeda kaatayna sida labadaasaanu ku nahy rasuulka ilaahay labadiisa farood buu taagayey labadaas ee aada bay isugu dhow yihiin far kaloo udhexaysaa maba jirto waa waxuu fadli weyn oo kafaalada ay yatiimku leeyahay baa xadiidka inooguma sugan janno marka lagalo dhowida uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uga dhow yahay taas baa inooguma sugan haddaba aniyo kaaj ka yatiim xataa yatiimkii qariibkiisa ahaa weeye lahu aw ligayrihi bal xadiidkan riwaayada safaan bay laba socotay imaam malik dariiqaasna mursal buu ahaa saxiixa in waxa weeye waxaanu isku nahay saa labadaasaanu iskuba nahay xafn xajar baa wuxuu soo naqliya waxaan filaya ana waana inuu sheekhiisi kasoo naqliya aan filayay ba taase xaggan marka la eego dhawidan mansiladiisu ay mansiladii rasuulka ilaahay uba dhowaatay waxa ay tahay buu leeyahay ama rasuulka ilaahay shanigiisu ama nebiga shanigiisu muxuu ahaa in loo diro dad aan umuurtii diintooda garanahayn kuwaasoo kafaalo qaadanayay waxbarayay hanuuninayay kii dee yatiim isagu kafaalo qaadanayayna ilmo yar oo aan dee waxa weeya wuxuu qabsan karaa jirin umuurtii diintiisana aan wuxuu dee ka garanayaa jirin buu gacanta ku hayaa nafaqaynayaa waxbarayaa adabtiisii fiicnaynayaa toosinayaa dee jaanibkaasaa deeta keenay dhowida ay isuba dhowaadaanba weye ibnu badaal baa imaam weeye macruufo bukhaari raggii sharxay dee malaa khadaabiya baa ka horreeye lakiin waa raggii ugu horreeye sharax sharaxiisna maanta waa la madbuceeye ayaa wuxuu idhaha sidoo xaafid kaba soo naqliya sharxiisna waa madbuuca xaqu calىa man samica hada an yacmala bih liyakuna rafiqa الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam fi اljanة walaa manilata afdala mi manzilata afdal min dalika fi اlaakhira xaq waxa ku a ninka xadiidkaa maqlay inuu ku amafalo kuwa dhaqmo maxay siuu rasuulka ilaahay rafiqiisa u noqdo jannada ugu ula rafiiqo dee manzilo taa ka weyne maba jirtu leeyo ka mudan oo marka janno la gale eh haddaba ninkii maqlay waxay dee si uu taa u gaadho waxaaba xaq kugu ah xaq ku ah inuu ku camal falo aw ka haadihi min haadihi waa shaki inuu yihi kahatayniya iyo kahaadihi tan nisbadeeda min haadihi tan ugaba sugnaado dee waa si ay isugu dhow yihin inay waxba uguma dhexayn shaka sufyaanu sufyaan baa shaki weyn kahatayna ama kahadihi min haadihi waa fi lwusta walati talilibam labada faroodna waxa weeyaan waa fardhexada iyo tan suulka ku xigtee sabaaxada ama musabixa ama sabaaba la yidhaaho oo dee waa kuwaas bal labadaa farood si ay isu yihin baan isku noqonayna waa fadli weyn xadaثna cmr بn mحamedi waa imaamkii cmr naaqid la odhanaye mslimna aad wuxugaba warinayay qaala xadaثna hushaym qaal akhbarana mansuur can اxasani koley waktigii baa dhowdhow ma tarjamaynaye xasanna waa xasan اbصri un mansuurkana waa ninkii caabidka ahaaye mansuur ibn zadan weeye ana yatiiman agoon baa kaana ahaa yaxduru mid xaadira dacamo ibni cumara cabdillaahi bni cumar bo dee malaa markaa isagu dabeecu lahaa sida bukhaariya kuba sugan oo haddii aan cidi wax la cunahayn muu cuni jirin miskiin in la keenay ahayd la cuna markaa agoon baa cuntadiisa xaadiri jiray oo dee uu kafaalo qaatay fadacaa bidacaamin maalin buu dalbay cabdillaahi bni cumar cuntadii in loo keeno daata yowmin maalin markaa fadalaba yatiima malaa yarkii waa maqnaa agoonkiisii buu doondoonayo falam yajidhu muu helin fajaءa ilmihi baa yimi bacdamaa farqa bnu cumara intii inuu cumar cuntadii dhameeyey dabeed isagu la cunayeyba gaar looma siinayn intii cuntadii dhameeyey dabed ka faaruqay buu yimi ibnu cumar fadacaa lahu bnu cumara bطacaamin ina cumar baa yihi war cunto u keenay ilmahan agoonka ah falam yakun cindahum sha cuntaduba dee waxaa yar bay haydo cuntadiiba way dhamaatay fajaءa ibnu cumar baa wuxuu la yimi bisawiiqin sawiiq badkuu la yimi ama sawiiq buu laba yimi sawiiq waa heeda iyo qamadida iyo markaa dee inta la saloolo la ridqo ee dee maala budada lagaba dhigo taasoo kolkol ay caana ku darsan jireen biyo ku darsan jireen kolkol safaradooda ay u sahayan jireen waa adig waxa weeyaan saloolkeeniiyo xindadii iyo qamadidii oo markaasi dee ayaa la ridqaya daqiiq baa laga dhigaya ama waa la budaynaya waa la iska sidanaya marka ama dee waa isan markaa sharbadii oo kale lagaba dhiganaya caanaha lagu shubaya ama wax kale cunto ay noqonaysaa kaas baa sawiiqu yahay wax kalaan jirin cuntadii la kariyaa dhamaatay sawiiq yaalay buu soo qaadiyo wa casalin weliba malab labadoodii buu isugu daray faqaala wuxuu uhi dunaka hada waa ti iqra ahayd macnaa laazim kanoo khud haadaa weeye qaado cunkan fa wallahi baan ku dhaartay maqubinta laguma khasaarin oo cidi kumay tagin oo ujeedadu haddii cuntadii kale aad weyday taba waa cunto fiican waa cunto fiican oo bal heer sare ah waa kaa malabba u raaciyey mawqibinta macnaa adigii laguma dagin macnaa maad khasaarin weeyaan oo dee cunto la-aan kumaad soo dhicin yaqul xasanu xasanna wuxuu leeyahy wabnu cumara wallahi maa qubin ina cumarro kale aduu yatiimkiisii saa u samaynayo taasna uu ogaa isagiina cidimay dagin oo ma khasaarin isaguna fadliga weyn ee dee yatiimka iyo caaladiisii ayuu isaguna leeyahay wabnu cumara wallahi maa qubin oo xasan basri baa le xadaثana cabdالlahi bn cabdilwahaabi qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn abi xaazimi qال xdثnي abي cبدالعaزيز waa nin فقيه abhina waa nin فقيه oo زاahidna ahaa abu xاaزم سلمة بن dinar qaala wuxuu ihi abu xاaزم baa odranaya samictu waxaan maqlay سهل بن سacdi عan النaبiyi صلى الlaهu عalيه وasلم qaala أna isagoo rasuulka ilaahay ka wariya ana aniga iyo وakafil الyatiimi agoonka kafaalo qaadanaya fi اljannati jannada dhexdeeda waxa weeye jannada dhexdeeda haakadaa saasaanu ku nahay waa xadiidkii aan soo sharxanayn waana xadiidkii dee saxiixa ahaa oo bal matalan dee ay markaa keenii hore ba inooga darajo weynaa waataan lahayn matigu waa saxiixa dee sanadadan baa inoo yar isbedbedele wa qaala waanu ishaaray qaaladu halkan maaha hadal waa ishaaro qowlka in badan baa la idlaaqa iyadoo ficil loo jeedo biasbacayhi labadiisii farooda sabaabati walusa saasaanu ku nahay xadiidku waa kaaan soo sharxnay xdثna موسى qال xdثna الcلاء بن khالد بن ورداn qال xdثna abوبكر بن xفص أن cبdاللahi cلاء بن khالد بن ورداn koley kitaabkeena waa tan kuba sugan nin magaca lhna kutubta تراaجiمta waa ku sugan o reer بني xنيفة ay u نisbeeyaan oo kunyadiisana abushayba ay yidhaahaan oo reer bصra xaفd بن xaجarna ninkaa waa atباacu taaبiciintii waana mqبuل bu yihi lakiin arinta dhacday waxa weeyaan markuu ninkan xaafid ibnu xajar taqriibka dhiganayey tamyiis buu raaciyey tamyiisna istilaaxiisa waxa weeyaan ninku haddii aanu kutubtii lixda ahayd iyo uu markaa kutubtii kale raggaasi lahayn mid kamida ku sugnayn laakiin nin kaleoo dee ku sugan bay isku dhow yihin waayo calaya ibnu khaalid baa jira ay isku dhow yihin si loo kala sooco waa kala sooc buu la yimi markaan u laabmay labadii tahdiibna waa tahdiibu tahdiibka uu isagu leeyahay iyo kii weynaa kitaabkan weynaa dhowree soddonka ku madbacaysan tahdiibulkamaal ee uu leeyahay mizina ee asuusha u ahaa kitaabkiisana tamyiis baa ku taalla waa arrin la yaab loo waxay macnaa ujeeddadu ay tahay si waxaanu bukhaari oo kale kutubtiisa iyo raggan kale midna riwaayo ku lahayne calaa ibnu khaalid oo kale oo tirmidi ku sugan oo muslim ku sugan iyo oon dee wardaan raacsanayn bay isshabahayaan oo si aan loogu qaldamin ayay ninkiina faa'iide ziyaada uba dhigtaan dee xadiidkiina waa ka tan kuba sugan dee ma garan karo siay taasi uba dhacday qolooyinka kale calaa ibnu khaalidada kalena kuma fasiri karno riwaayo kitaabkeenan iyo bukhaariba agtiisa kumalaha ka ugu soo dhow dhoway muslim buu ku sugan yahay wardaan ma raacdo midna tirmidi buu kuba sugan yahay laakiin dee kutubta aan sheegayo cibaarada dhacday waa tamyiiz inuu yahay ninkani inaanu kutubta riwaayo kulahayn dee waa tan aan haynana bal waana arin dee kolley yar aada u qariiba ama aadna de malaa hubsasho aada u dheerna leh ee saasaa laakiin kutubta taraajimta kuma sugan qolooyin kalena kuma fasirayno ee uu ishaarayo saaxibu fadlilahi samad uu ishaarayo kuma fasiri karno iyagu riwaayo meelahan kuma laha abubakr ibnu xafsina waa nin adigu taabiciyo cabdillahi ibnu xafs ibni cumar ibni sacdi ibn abi waqaas weeye ana cabdاllahi wa cabdالlahi bni cumar kaanuu wuxuu a laa yaakulu mid aan cunin طacaama cunto ilaa walxaal calaa khiwaanihi miiskiisa khiwaan waa waxaan la duldhigo uun cuntada miiska yar ee laba duldhiga iyo taas baa khiwaan lagu magacaabaa inuu khiwaankiisa waa halkan dee maaidadiisi iyo cuntadiisii loo duldhigay xataa dhulba hala dhigo sufra haba ahaatee yatiimun agoon ku sugan yahi mooye waa dee si uu arrintan fadligan si uugu helo iyo axaadiisan uguba camalfalo ayaanu cuntoba cuni jirin in la keeno cilmo yaroo agoon oo weliba la cunayo mooyaane kale bukhaari oo kale in miskiin dee la keeno mooye ma cuni jirin baa kuba suganoo iyadoo de ay arrintu ka caamsantay taa oo dee masaakiintii kaleba haddii de kolley miskiin baa loo soo gelin jiro baabun khayru beytin beytu fiihi beytun fiihi yatiimun yuxsanu ileyhi beytka ugu khayr badani waa beyt manaa aqalada waxaa ukhayr badan aqal uu joogo agoon loo samafalaya xadaثna cabdالlahi بn cثmaan qaal akhbarana sacيid بn abi ayuba can yaxya bn abi sulayman can ibn abi cataabi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam bal waan iska dhaafayaa raggan sababtan waqtigiina waa gaadhe khayru beytin aqalka ugu khayr badan oo fi lmuslimiina muslimiinta kuba sugan oo aqalada muslimiinta aqalka ugu khayrka badani waa beyt aql fiihi dhexdiisa uu ku sugan yuu joogo yatiimun agoon yuxsanu ileyh agoon la dhibayo ma agoon loo samafalayo uu ku sugan yahay ayaa aqal u khayr badan axaadiis agoonkuda weli way noo socota waa abwaab wa sharu beytin aqalka ugu shar badan fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda iyo aqaladooda waa beytun aqal fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay yatiimun agoon yusaa ileyh dee aan la dhowrahayn oon loo samafalayna bal dee la xumaan lagu samaynayo xumaantu maaha dee haddii la tarbiyeynayo ta'diibkiiy waa wax inoo dambeeya caruurtii unbuu la mid yahay guriga wixii dee xaggii tarbiyada iyo ta'diibkii ee waa loo sama markaa dee looma hayo naxariis looma hayo waa loo xumaan falaya ana aniga iyo wakaafiru lyatiimi fi ljanati kaatayni labadaas oo kale ayaan kuba nahay labadii safarood baanu ishaarayay baabu kuli lyatiimi kalaabi raxiim allah subxana wa tacaala alam subxaanaka